wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu kaga hadlayno warbixintii xadgudubyada kufsiga garaacista dhaca iyo gabadfallada ka koobneyd ee ay toddobaadkan ka soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch arrimaha soomaaliya warbixinta hay-adda oo ka koobneyd siddeetan bog ayaa inta badan looga hadlay barakacayaasha ku dhowdhow siddeed iyo tobanka kun ee muqdisho ay hooyga u tahay oo la sheegay in haweenka ku dhaqanay halkaasi kufsi lagula kaco waxa ayna hay-addu ku eedaysa warbixinteeda ciidamada dowladda iyo horjoogayaasha ganjeelka dadka loogu yeero oo la sheegay inay ku dul nool yihiin dhibanayaasha ka soo cararay guryahooda ee ku hoos nool cooshadaha ka dhisan magaalada muqdisho warbixinta human rights watch waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda soomaaliya haddaba doodayada ayaa inta badani waxa ay ku salaysnaan doontaa kufsiga haweenka lagula kaco waxaana marti noogu ah wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi oo ka jawaabaya eedeymaha dowladda ee ah in ciidamadu ay kufsi geysanayaan waxa uu ku sugan yahay magaalada kismaayo sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xasan shire sheekh oo isagu ah madaxa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika oo jooga magaalada kambaala iyana waxaa khadka telefoonka magaalada muqdisho uga jirta sahre maxamed axmed oo ah madaxa ururka haweenka s w d c dhammaantiinba soo dhowaada ugu horrayntii inta aanan u gudagelin barnaamijka aynu wada dhegaysanno aabba ka mida dadka ku barakacay magaalada muqdisho oo ka hadlaya dhibaatada kufsiga oo uu usoo joogay walaal macaanay habeen midoow a heeday labada saddexda walaadba habeen midoow a heeday ilaahay gudiradiis dad dhalinyaro ah oo dadkanayaal suuga u badan iyo ahaaye ma garatay markaan dhibaatada markay dhacday nimankii meel u raacnay waa waaynay habeen midoow a heeday nimankii labadii qofana waanaga fakatay ahmadaa qabanay maskii qabanayn waa la geeyey habsiyaa geynay markii dambena ninkii waxaa la yidhi miyow ninkii waa faktay nimankii xabsigii anigu waa isku dhacnay ma garat goorma falkaasi uu dhacay falkaas waxaa dhacay sanadkii dhammaaday oo shantii bishii shanaana macnayaa dhacday ma garatay waktigii shanis camad waay haweenkaasi kufsiga loo geysanayo ma gabdho yaryarba ma kuwo waaweynba haddaad bal sawir naga siiso abay gabadha u weyn waxaa jirtay kow iyo toban sanaa jirtay madna waxaa jirta sagaal sanaa jirta mada dhamatayna laba iyo toban sanaa jirtee gabadhaas asa saddexda gabadhood waa asada ma garat ee kaamka aad joogtaanay degan tihiin wax waardiye oo ka agdhow ama cid dadkaasi loo sheegi karo wax ka qaban karto ma jirto miya abay maxaan waxaa naga degan dad ciidamaa naga degan alxamdulilah markii hore waa dadka waa iska qabnay hadda alxamdulilah ilaa dawlada federaalka dhalatay oo amniga sugmay oo madaxweynada xasan sheekh maxamuud ku hadlay cidda kale xumeesan bisbaara dhagato waa la tuuganaa la yidhi alxamdulilah hadda maanta waa fiicanahay ma garatay waayahay inkastood ii sheegtay in dhowr bilood ay ka soo wareegatay haddana ee gabdhahaasi dhibaatooyinka marka ay soo gaareen yaad la ciirsateen oo idinka caawiyey dhinacyada haddii ay noqoto dawooyinka haddii ay noqoto in lasoo qabto ciddii ka dambaysay falalkii dembiga ahaa ee kufsiga ahaa ee lagula kacay abay maqaadaha ku kaabsanay dadka kaabka qaxootiyaasha degan oo guddoomiyaasha kaamamka ah barakaayaasha isku tagnay waxaa lagu khasabtay hay-adaha samafalka waa u sheegnay gabar ku socoto kanafa ku socoto marnuu timaaday gabar waxaa kale iyadana baashaan isha iyo maraafisa ku socoto tiriyada waa ii timaaday labadaba gabadha sabar ka qaadan dibna ma ii soo naqan gudoomiyaha kaamka salaami ibraahim xuseen ibraahim aan u ah iyo gudoomiya maalim maxamed awil oo sugan hadda horta fidhiyo oo buuraadeey gudoomiya u ah labadaanoo isku kaashinay labadaano mar intii dadweynaha dhexgalna gabdhihii daayi oonay macnaa takaatir u raadinay ma garat waayahay marka hadda gabdhihii maskax ahaan iyo caqli ahaan sidee bay yihiin waxaad ii sheegtay gabar yar oo koob iyo toban jira inayba ugu weynaydba haa waa sida abay maxaan gabadha koob iyo tobanka sano jirta oo aan adduunka familka aan ku dhashay naha oo u dhalatay walaalay idraja ah hooyadooda dhamatay oo todoba wiil ah todoba unug ah oo iyada ka dambaysay iyo gabadhii guriga ku haysa gabadhii hadda wallahi maskaxaanteeda ma fiican ma garatay haye markaan waxaan rabnaa in xuquuqda aadanaha inti irdaala laga soo fiirido dawlada kumeelo gaara dawladnimada federaalka ilaa nimankii xuquuqda aadanaha isha human rights ilaa hay-adaha samafalka inti awoodooda lahay gabadhaas gobolsaanka iyo xaqiiqgobol jiiraanka intaasba waa u baahannahay walaalay maxaana intaas yaa codsanaynaa waxa horta ka diyaarda maalim maxamed awil oo gudoomiyaha barakacyaasha ka mid ah kullay sulu kalmateen oo kuu sheegi doonaa umalaynaa waa hagaag waad maqashaan mid ka mida dadka ku jiro xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayuu codkaasi ahaa wasir adigu dhagahaaga ma ku dhacaya waraysigaasi waa maqli zahra aada iyo aad dhibanayaasha noocaasiya ayaa jooga magaalada muqdisho ama markhaati usoo ahaa falalka kufsiga ah ee ka soconaya magaalada muqdisho bal adigu dareenkaaga ka waran ugu horeyn runtii waa wax aada iyo aada loogu xumaado oo loogu margoodo in falalkaas xunxun ee kufsiga ah loo geysto haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed ee kasoo barakacay goobihii ay ku noolaayeen deegaanadii ay ku noolaayeen ay kasoo barakaceen oo ay badbaado iyo ammaan kasoo raadiyeen caasimada soomaaliya iyo meelaha kale u dhow dhowba waa arrin aan marna loo dulqaadan karin marna aanan la ogolaan karin waxay kaloo annaga aan sameyno wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidamada hogaamiya waxay qaataan tababaro joogto ah oo wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba lagu siiyo oo la xiriira xuquuqul insaanka iyo sidii ay ula macaamil samay lahaayeen shacbiga soomaaliyeed waxaa kaloo jirtay in dil toobasho ah markii ugu horeysay taariikhda lagu xukumay oona lagu fuliyey bishii february nin gabar kufsaday oo maaragtay ay maxkamadda badbaadada ciidamada qalabkasida ay ku xukuntay dil dilkaasna lagu fuliyay bishii february marka dawladda marna uma dulqaadanayso falalkaas foosha xun ee lagula kaco haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed waana waajib ina saaran oo si gaar ah inoo taabanaysa mas-uuliyadeena iyo shaqsi ahaan waayahay wasir waxaa jirtay gabar magaalada muqdisho intay sheegtay in la kufsaday iyada iyo wariyaba lagu eedeeyey inay sameeyeen falal dembiye jaa-ifeysi hay-ad dowladeed ah gabadhii iyo wariyihiiba waa la xiray muddo kadib markii ay xirnaayeen oo la xukumayna waxaa misna la sheegay inaysan wax dembiya lahayn oo la sii daayey marka adigu bal arrintaasi waxa ay dhinaca kale gabadhu cabashada ka muujisay waa askartii dowladda waa wasaaradaada gaashaandhigga askarta hoos imaanayay marka maxaad ka qabateen falkii noocaasi ahaa zahra sidaan kuu sheegay marna looma dulqaadan doono ciidamada rag ka tirsan inay falalkaasi ku kacaan oo iyagoo huwan dareyska ama uniformka qaranka soomaaliyeed ee looga baahnaa inay ku badbaadiyaan shacbiga iyo inay maaragtay ku badbaadiyaan hantidooda iyo naftooda intaba marna looma dulqaadan doono waxaana hadda sidaan kuu sheegay dil ayaan ku fulin naydkii oo ahaa dilkii ugu horreeyay ee lagu fuliyo nin gabar kufsada hore waxaa uga hadlay arrintaasi marar badan oo si cad uga hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu sheegay in aan marna la ogolaan karin islamarkaasna dil toobasho lagu xukumi doono qof alla qofkii gabar ama ma haweenka uu kufsado oo dhibaato u oo ciidamada ka tirsan laakiinse waxaa jira niman dareyska inta gata oo ku labista oo al-shabaab aan waxba ka duwaneyn oo barakacayaasha xerooyinkooda taga oo jidadka isbaarooyin dhigta oo dadka ku dhibaateeya runtii gabdhahan ku kursada arrintaasna dawladda qorshe cad bay ka dejisay marna looma dulqaadan doono waxaa kaloo ogtihiin annaga hay-adaheena ma aha hay-ado oo barfect ah oo si buuxa u dhisan dib u dhis ayaan ka wadnaa hadda sidaad ka war horto ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed dib u dhis ayaan ka bilownay ayaan ku bilownay inaanu dib u dhisno si uu u noqdo ciidan national oo ciidan oo maaragtay standard leh standardka adduunweynaha leh oo professional army ah oo ilaaliya xuquuqda aadamaha oo aanu ka ilaalino inay kusoo biiraan ilmaha yar da- da-dooda aanay gaarin sideed iyo tobanka inay kusoo biiraan sidaalkaas ayaan wadnaa waayahay haddii aan mar kale su-aal kale ku weydiiyo hay-adda human rights watch ayaa waxa ay sheegtay xeryaha dadka barakacayaasha ee magaalada muqdisho in badankood haweenka ku jira halkaasi ay dhibaatooyin gabadfalla ah kula kacaan ciidamada dowladda marka adigu maxaad ugu jawaabi lahayd warbixintaasi zaaroy horta warbixinta sidaan kuu sheegay iyo dadkii la wareystay markaad akriso runtii waa wax aada looga murugoodo oo taabanaysa qof kasta oo soomaali ah oo dareen leh khaasatanna annaga mas-uuliyiintii haddaan nahay ay si gaar ah noo taabanayso waa waa ogyihiin ciidamada sidaan kuu sheegay saraakiisha ciidanka hogaamisa way tababaradaas joogtada ah oo la xiriira xuquuqul insaanka iyo ilaalinta xuquuqda shacbiga soomaaliyeed ayay joo si joogtaa u qaataan si ay ugu gudbiyaan aqoontaas iyo waay aragnimadaas ay tababaradaas kasoo heleen ciidamada ay hogaamiyaan oo ay taliyaasha u yihiin marka ciidanka keliya ma aha qofka askariga keliya ma ah runtii waxaan kula xisaabtami doonaa taliyaha oo ciidankaas hogaamiya haddii lagu helo askari kamid ah guutadooda ama ururkooda ama maaragtay hurintooda oo dhibaato geysta laakiin sidaan kuu sheegay ciidanka runtii dagaal fara badan bay u galeen inay dadka soomaaliyeed dhibaatada ay ku jireen muddada dheer ka saaraan oo ay ka dulqaadaan nimanka maaragtay argagixisada ah ee al-shabaab laakiin waxaa jiro sidaan kuu sheegay dad dareyska ku labisan oon ciidan ahayn oo aanan waxba dhaamin al-shabaab oo raba inay ciidanka sharafkiisa iyo qarannimadeena ay dhaawacaan oo intaasoo falxun oo falalkaas xunxunna ku kaca oo barakaya barakacyaasha dhibaatadaas u geysta waayo wasiir badankiisa runtii waayo wasiir halkaaga ii joog waxaan u gudbayaa xasan shiro sheekh madaxa difaacayaasha dalada xuquuqda aadanaha ee afrika khadka telefoonka ayuu kambaalo uga jiraa xasanow soo dhowow marka ugu horeysa ee kana waran aragtida uu bixinayo wasiirka gaashaandhigga ee ah dadaanan ahayn ciidamadii dowladda oo dareyskii dowladda wato dhibaatadaasi geysanaya misna ee lagu tirayo falkii foosha xumaa inay geysanayaan ciidamada dowladda sidaad u aragto horta waa salaamaantiin dhammaantiin khaasatan mas-uulka wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaalida abdixakiim fiqi walaashay zahra laba zahra baa horta meesha ku jiro iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa horta meeshan aad maqlaysaa wax aad loogu farxa mudan in haygalka ugu sarreeya dowladda cusub federaalka soomaaliya ee joogtada hadda naqatay laga bilaabo madaxweyne ra-iisul wasaare iyo golihii wasiirada uu hadda wasiirkii gaashaandhigga uu maaragtay uu ku jiro maaragtay madashan intaba inay muujiyeen commitment amba maarata huufnaan in xuquuqda aadanaha soomaalida khaasatan dadka dhibaataysan eedacyaashay ka mid yihiin iyo dadka dadhaha iyo yale in maaragtay xaqooda iyo xuquuqooda la sugayo inay horta meel taalo haddana waxaa jahwareer keenaya hadalkaa kore inuusan u daadanaynin qaybihii hoose ee cadaaladda fulinayay oo fariintii ay dirtay arrintii hadda maxkamadda ay xalisay ee ahaa dhibare soo istaagay in maaragtay fal lagula kacay iyo qof wariye ah oo hawshiisu ay tahay in falkaa noocaasa unta soo bandhigo oo dowladda soo gaarsiiyo si dowladdu ay wax uga qabato labadiiba intii la abaal marin lahaa amba la dhegaysan lahaa amba hawshoodii la geli lahaa in maaragtay lixdan lix maalmood maalmo le-eg oo aada u dhib badan la geeyay taasi waxay dalisay in cabur fara badan iyo jahwareer fara badan ay keento hadalka ka soo yeeraya qaybaha sare ee dowladdu iyo ficilada ay geysanayaan qaybihii fulintii cadaaladda inay waafaqi waayaan waa meeshaas meesha sirta ay ka qobtay ay ku qurunsan tahay ee zahray dadkani caqabada haysato way muuqataa dhibaatooyinka jira waa kuwa soo noqnoqday adinku ka urur haween ahaan maxaad u qabataan horta haweenkan la dhibaateeyo ha bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa walaalkay xasan iyo wasiirka waxaan leeyahay horta marka u horeysa waa inaan xaqiiqda ka hadalno waaye annaga s w d c sideedaba waxaan qabnaa qeyb ah human rights ah iyo qeyb ah dhinaca sharciga dadka kaalmeeya oo legal aid la yidhaaho looyaradin waan leenahay ka bilow two thousand eleven markay yimideen ilaa hadeertaan two thousand tenkii intaasoo dhan waa la socona laakiin dhibaatada badan ku dhacda waxay ko laba kun iyo ko iyo tobanka u badneed intay dadkaas dhibaatoodeen waxaan aada ugu faraxsanaa horta wasiirka warka kasoo baxay keligiis maahana dowladoo dhan ay isla qabto in ay wax ka qaban doonaan laakiin waktiga aan kul kula sugayn waxay tahay qof dhibaataysan ee cawada kuleelkaad aragteen ku jiro ee markuu roob yimaado daacun ku bilaabanaa ee caruurtooda baaba-ayso ee wax la yidhaahdo dhinaca la yidhaahdo kahortag aan loo dambaynayn oo tallaalka aysan haysan oo dhibaataysan oo haddana dhibkan kale ku darsamay marka dadka aan ka hadlay dadkaas waa horta soomaalinimada meesha taallo wax laga xumaado waaye wax ummad soomaaliyeed ka xumaato waaye adduunka xumaado waaye maxaa jira dad ummad ah kumeelgaarka markaan ahayna dhibka ku jiray haddoo laga baxana weli dhibki socdo waa run waa u badneed inta hore two thousand two alifka elevenka inuu dhibkaas jiray laakiin sanadkan iyo sanadka hore bilaaw sanadka ay shilka isoo dhaafayba kama yaro waxaan ku leeyahay waxay tahay dhibaatada u dambeyso xasan ka hadlaayay oo ahayd guul iyo journalista dadka u istaagaan ahayn oo xuquuqdoodii isagoo xiran wiil ku xiran sharci ay tahay qofka dhibanaha ee qofka u tago ee warkiisa soo gaarsiin kara asaga waay haddana anaga arkin waayo sahray bal bal waxaad sawir naga siisaa haweenka la fara xumeynayo ee cabashadooda iyo dhibaatadooda ay taagan tahay ma gabdhaha yaryarba ma kuwa dhexa ma haweenka waaweynba kuwa tacadiyada loo geystaa jahro waxaan ku leeyahay soomaaliya kalama soocno waxaan aragnay toddobaatan jir indhala waan haynaa oo la kufsaday ee gurigeeda inay gasacyo teendhadii hor dhigtay gasacyo iskor saartay lasoo jeexa dhinac laga soo jeexa ee lagu kufsaday waxaan haynaa saddex jir la kufsaday waxaan lahayaa ko iyo toban jir la kufsaday waxaan lahayaa gabar caadi oo la kufsaday waxaan lahayaa gabar iyo hooyadeed la isla kufsaday noocaan ka dhicin xamar ma jirto waa cudur aan dhihi karno disease waa maan ma dhihi karna anaga waxaan hataa waxa waa wax loogu talagalay waa runtiis wasiirka siduu sheegaya ma ahan ciidamo sidoodaba me- nin ciidan ah ee meel ka shaqeeya mas-uuliyiin saaran ma aha waxaan waxa sameeya mideeda kale mi- ciidamada dowladda waxa waay maadaama ay jirto wax dhaqaale aysan jirin dadki waxa waay waxay kusoo yaceen dadki lixdan iyo kow checkpointa laga qaadaa lagu leeyahay xamar lixdan iyo checkpointiga laga qaaday min afartan ciidan ay joogi jirto intay aadeen ma laiswaraysto intay ku maqan yihiin ma laiswaraysto marka dhibaato badanaa jirto nooc aysan u dhicinna ma jirto wax la ogyaha waaye meeshan ah, waxaa la sameeyey eh, qolakaas forka la sameeyey waa noo yimideen wax caddaan u sheegnay intaan u sheegnay qaaliga darnay nin janan ahayoo joogay wuxuu nagu markaati furay sideed case anigu shan sideed case inuu maqnay waayahay marka waxaa meeshan la rabaa seen uga aan seen uga tala aan uga bixi karnaa ha laga hadlo Waa Waana hagaag.
wax- habeenku wax daafaca male markuu jaadka soo cunaan ay daraabiskooda soo cabaan waxay soo aadaan duurkaasaa lasoo galaa caruurta marka suuqa loo dirsado ama lagu xirtaa dukaan waa kugu soo noqonayaa sahar halkaaga ii joog ee wasiirka gaashaandhigga iyo magaalada kismaayo ayaan dib ugu noqonayaa wasir ee haddii laga sheeganayo dad dharkii dowladda wata oo askartii dowladda lagu eedeynayo hay-adihii ee xuquuqda aadanaha ay soo saarayaan warbixino ee kuwii gudaha joogay ee dhibaato intaasi la-eg ee warbixino ka qorayaan aaway kaalintii ay lahaayeen saraakiisha ciidamada horjoogayaasha ciidamada wasaaradda adigu aad madaxda ka tahay tacdiyada intaasi la-eg maxaa loo soo qaban la-yahay ee cid lagu eedeeyay falalkan oo kale zaara wasaaraddu waxay ka qaban doontaa marka ugu horeyso inay ciidamada loo tababaro dib oo ay ay- saraakiishaas tababarada hore usoo qaatay oo si joogtada ah tababaradooda u socdaan inay u gudbiyaan ciidamada oo ay ay baraan ciidamada ah, u kordhiyaan aqoontooda iyo waaragnimidooda sidii ay ula macaamultimi lahaayeen shacbiga soomaaliyeed ee rayidka ah sidii ay u ila- ula- u ilaalin lahaayeen xuquuqda aadamiga ah iyo islamarkaasna kormeer joogto ah in lagu hayo ciidamada gudahooda saraakiisha ay ku hayaan ayagana lagula xisaabtamo iyo inay soo qabtaan cid alla cid ciidan ka tirsan oo madax askari ah oo dhibaato u geysta shacbiga oo maxkamadana la horkeeno badbaada oo dulmiga lagu fuliyo runtii maxkamada u yaallo waa in toogashada u xusumaa marka intaas tallaabo ayay qaadi doontaa iyo kuwo kaleba wasaaradda gaashaandhigga waayahay xasan shiro sheekh baan siinayaa farqi nooma dhexeeyo wasiirka saaxiibkay cabdixakiin faqi iyo saan sheegnay iyo dowladda qeybteeda koreeto ma aaminsan tahay in wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladduba kaalintii laga rabay ka hortegista falalka noocaaniya inay ciyaarayaan mada gaabiskan waan sheegay waxaan ku yidhi in eh, markaad aad qabtid in eh, oon dik- dikrasiyoone kore oo dowladda commitmentideeda ay sheegato laakiin waxqabadkii hoose aan weli loo dhaadhicin taasi weli maaragtay in waxay u baahan tahay in abaabul hor le wasiirkuna uu sheegay in hadda la galo oo oo oo ciidan qaasa hee soocan marka koowaad bacdama arrintani ay naqatay arrin sida horeyda ogeedeen zahro afar qaybood baa soomaalida xadgududeedu ay ku urursanaan jireen qaybtii maaragtay in- oo hadda waxaa qaybtii koowaad gashay kufsiga baahsan ee loo geysanayay dadka maaragtay aan lahayn in- in- in- in- in- in- meel ay markaa ay ka galaan kufsigaasi taas baa hadda waxay naqatay arrin ricoranta marka waa barna- waa in barnaamij khaasa oo looga hortagaya arrintaasi ay ay dowladdu la timaadaa qaybaheeda cadaaladda een qudha oo degdeg loo jaro amba maaragtay ciqaabo kulul oo oo lagu abaalmariyo dadkii markaa lasoo qabqabtay een nidaamkii cadaaladda iyo iyo iyo iyo sharci ilaalintii wadanka muddada dheer ka maqneed waxba badan kama bedeleyso waxa wax ka bedelaya waxay tahay in la helo jaangooyo wada tafakiran oo udub dhexaada uu yahay nidaam cadaalad ee hufan taas baa dadku markay arkaan oo qofkii markaa dhib- dadka dhibaatooyinka geysanaya amba mid dad ku dhuumalaysanaya ciidamada magacooda ha naqdaano amba dad ciidamada ka tirsan ay naqdaano in sharcigu uu uu ogan yahay oo dadkaasi wax laga qabanayo tan kalena waxay tahay in la helo sidii looga badbaadin lahaa maxaa yeelay dhibaatada dadka u horseedaya waa dadkan gatekeeperska hadda maaragtay lagu lagu magacaabay amba amba jidgooyooyinka dhigtay ee xeryaha heesto ee qoryaha la hortaagan dadkaas weeye dadka een, een, nabadgelyadii iyo iyo iyo iyo daryeelkii dadkaasi aad faraha uga bixiyey marka in dowladdu ay hesho in horta ammaanka magaalada ay ka mid tahay xeryahaasi dadka barakacyaasha ay ku jiraan khaas in loogu fiiriyo ciidan khaas ah ee tababaran ee ammaankaas la wareega ee suga in la helo taasina waa midda maaragtay jaangooyada teeda kaleeto waxay shaq- way badan tahay in eh, nidaamku laakiin waxaa commitmentdaasi in hoos loo dhaadhiciyo oo la gaarsiiyo ilaa iyo heerka ugu hooseeya ee nidaamkii cadaaladda iyo iyo maaragtay bolicingkii iyo maaragtay nabadgelyo ilaalintii lagu gaarsiinayo aad baan usoo dhaweynayaa xuquuqda aadanaha inay naqatay qayb ka mida qaybaha lagu tababaro ciidamada saraakiisha ugandan u joogaa waan arkaa eh, saraakiil baa timaado saraakiishaasi waxyaabaha la bara bay ka mid tahay sida loo dhowr lahaa xuquuqda aadanaha inay tahay unisyada ay madaxda ka yihiin inay gaarsiiyaan kormeer wasiirku uu sheegay in la hufiyo dadkaana markaa ay ogaadaan khaladka hadday galaan in cadaalad la horgeynayo cadaaladaasina ay tahay cadaalad adag oo aan dhanna looga bixinin ee xnaan lahayn Zahra.
taas bay maaragtay ku imaan doontaa waxaa kaleeto zahra ayadana meesha ku jirto arrinta kaliya hal dhinac maaha waxaad arkaysaa hadda commitmentadaas inay u baahan tahay qalabayn inay u baahan tahay in maaragtay in imkaaniyaad inay u baahan tahay in ciidankii maaragtay moralkoodii kor loo qaado inay u baahan tahay maaragtay in booliisinkii iyo qaybihii cadaaladda ciidanka la socday in tababar hufan la siiyo imkaaniyad ay ku shaqeeyaan la siiyo waxaa ii sheekeynayay in ca- maxkamaddii ka dhacday soomaaliya xitaa go-aankii maxkamadda ay soo saartay makiinad lagu qora ma yaallo uma taalla maxkamaddii oo gacantu maaragtay eh, markay garaan shawrka garsoorayaashii gacan wax ku qoran bay la yimaadaan marka haddii uu qofka dhibanaha yidhaha waraysi in maaragtay in xukunkii xukunkii xataa makiinad lagu garaaca ma haystaa waa garan karaysa marka in- Waa hagaag.
meesha in maaragtay loo baahan yahay re- reformka hadda oo maaragtay la iclaamiyey oo madaxweynaha iyo dowladdu iclaamiyeen in lagu saleeyo reform dhaxalgal ah oo mid maaragtay la howlgelin kara uu yahay oo loo helo kharashaadkii arrintaa lagu fulin lahaa kharashkana marka koowaad saan weligeen dhihi jirnay waa inuu ka yimaadaa wadanka gudihiisa kuwa laga helaya dekeda eeraboodka cashuuraha suuqa Waa tahay in Xasan.
marka koowaad la arko in lagu bixinayo meelihii ku habboonaa oo aan saddexda qaybood ee dowladdu aysan jeebka yara gashanay sidii tii hore dhici jirtay waxaan siinayaa sahra haye sahra maxay kula tahay horta zahra waa mahadsan tahay iyo xasan iyo wasiirka waxaan rabaa wasiirka hal arrin aan weydiisto oo ah ciidamada dowladda waxaa loogu talagalaa inay daafac ka galaan kontiga meesha puntlandka eh. haddii ciidamada dowladda ay ku xadadan yihiin xuduudda meesha dagaal ka socdo ama hadda alxamdulilah rajano badan ay gacanta ku dhigeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waana u mahad celino culays badan ay naga qaadeen runtii oo dhibaato iyo bambooyin iyo waxbaalada dhici jiray marka taas horta waxaan ka codsanaya wasiirka inuu ciidamada bannaan kale oo ka saaro shicbi ciidan isma kordoganaan karo ciidamada kaleeto oo socdo markaas oo dheeraadka waa la arkaya nin tuuta inuu soo qaato eh markuu cararo meel checkpoint oo ciidamo fadhiyaan uu ku dhuuman karo iyo nin markaas dadka ay ka fog yihiin labay kala tahay horta taas waa ka codsanaa kow waxaa kaloo ka codsanaa dowladda waxay tahay in sidii roadmapka ee waagi loogu sameeyey ee dowladda had u waday in roadmap ahaay eh, violence against women la saama isaga la sameeyo oon annaga iyo ayaga isla raacno dhan bilhebel maxaa noo fulay bilhebel maxaa noo fulay bilhebel maxaa noo fulay labadaas arrimood waa laba arrimood oo uga baahannahay dowladda tan saddexaad oo aniga xitaa dadkan meesha ay ku yimideen maanta haddii cadowga gacanta looga qaaday oo ka baxay waxaan jeclaan lahayn in meeshoodii si aan ugu celin lahayn ugu celin qoro u n konootida waa u sheegnay waxaan rahay haddaysan haysan daafac caafimaadna haysan maxaa tiradaa ee security nafsadoodan aan la badbaadin karin waxaa u fiican qof kastaba beeraley hadday ahayd iyo xoolodhaqatay ahayd meeshooda lagu celiyo aniga arrintaasaan soo jeedinayaa si loogu hortegi karo kaleeta ma jirto benyaan laysu sheegi marka dadkod nin baahan qof baahan ma daryeeli karo soomaalida kuma maadaan nin baahan caanaha ugu dhiibi ee, niin boko dowladda mi- miisaaniyad ma haysato resource ma haysato annaga soomaaliya taajiraan nahay u-n uma baahnin dekadaasna lacagta looga qaadaa oo doolarka laga qaadaa halala ka dhaafo shilin soomaaliya hala qaado markay haweenka soomaaliyeed ee jidka ku gadaysa shaahiga ee jidka ku gadaysa nafsada ee jidka ku gadaysa magaciisiga ma ahan inay aajibin kala qabaan ee wasiir dhibaatadu waa mid soo noqnoqotay tan iyo bilihii ugu dambeeyey sanadkii hore sanadkan ee waxayna noqotay wax inta badan dadku ay la sii qabsanayaan een, halka kuwo badanna ay dhibaatadu la nool yihiin ee dadka sida uu noo sheegay ee waraysigii hore aad ku maqlayseenba wuxuu sheegay ninkaasi barakacaha ee magaalada muqdisho ku sugan in haweenka marka la kufsado xataa gobodfalkaasi loo geysto bulshada midabta koor iyo heybta koor ay kala kulmaan marka ma jirtaa qaab adag ood ammaanka ku sugi kartaan ama aad ciidamo ugu deeqi kartaan xeryaha dadka soo barakacay beeray horta barkacyaasha oo ka soo qaxay deegaanadii ay joogeen oo ay ka waayeen maaragtay ay ugu soo qaxeen macluul iyo amni daro haddana in meelahaas ah, ay soo gaareen dhibaato loogu geysto oo loo sameysto xeriyooyin ay geedkii baris leeyihiin oo sidaasna loogu takifalo cuntadii iyo kaalmadii lasoo gaarsiin lahaa dowladdana arrintaasi sidaan kuu sheegay waxay magacaawday guddi heer wasiir ah oo ay wasaaradda gaashaandhigdu ka mid tahay iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo amniga qaranka in ay maaragtay ka soo inay soo baaraan arrintaasi soo dirsaan oo ayna talooyin degdega ay ka keenaan Waayo.
sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa sidoo kale waxaa ka mid ah disi wacyigelin xoog leh iyo dishibliinka ciidanka oo aada loo adkeeyo runtii dishibliinku waa tiirka ugu weyn ee jiritaanka ciidanka ciidan kastana waxaa lagu qiimeeyaa dishibliinka uu leeyahay ee ma aha tiradiisa hadda inta ay la eg tahay dowladduna waxay ugu talagashay ahmiyadda koowaad inay siiso amniga si loo soo celiyana ciidamadana la xoojiyo ciidankeena waxay qaataan mushaar gaar walow uusan ku filnayn aan ognahay laakiin si joogta ayay mushaarooyinkooda u qaataan oo hadda bishaan hadda dhammaan sideeda aan ku jirna ayay qaateen mushaarkoodii oo laba bilood ugu dambeeyey la siiyey marka tallaabooyinkaas cadcad ayay qaaday waxaanu rajaynaynaa inaanu gaarno goolka aanu leenahay oo ah in shacbiga ay helaan full protection in aada loo ilaaliyo amnigooda ayaga iyo hantidooda kasokow in ciidamadani aad sheegtay ee qalabka sida aad ka saarteen gudaha magaalada muqdisho qaarkood oo aad awoodda inta badan ciidan aad ka yarayseen muqdisho guddiga aad magacoodeen ee guddigan xuquuqul insaanka ee golaha wasiirada ilaa iyo hadda maxay qabteen oo la taaban karaa ilaa haddii waxa baaris bay ku jiraan riboorkoodii ugu dambeeyey ma soo gaarin runtii waxayna booqdeen xarooyin iyo ay ku jiraan ba- barakacayaasha dad badanna way la kulmeen waxaan rajaynaynaa riboorkooda ugu dambeeyay inay dhawaan soo saari doonaan oo ay soo gaarsiin doonaan golaha wasiirada Een, hay-adaha xuquuqda aadanaha laftoodu ma is leedahay kabadbadin xoogaaya ayaa muuqanaysa marka loo eego sida loo wariyo warbixinada la xiriira ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya soomaaliya zaaro keisaskaas waa waa dhici kartaa inay jiraan sababtoo ah keis hadda kahor dhacay sanadkii hadda aan soo dhaafnay oo gabar ku eedeysay nin inuu kuufsaday ninkii markii maxkamadii la keenay oo la xukumay kadib inay tiri macnaha keiskii been buu ahaa waa ka noqday aniga oo waxba kama jirin oo siyaabo kalean u fabric giriyo fabrication aan ku sameeyey marka waa dhici kartaa inay keisaskaasi jiraan oo aanay sida saxa ah u ahayn laakiin ah, marna runtii ciidamada ma aha kuwo falalkaasi ku kaca ee waa niman dareyska ciidanka wata oo suuqyada ka iibsaday oo dhib ku dhibaateeya shacbiga si ay shacbiga iyo ciidamada ay isu horkeenaan ciidamadana ay sumcadda uga dilaan arrintaasna golaha wasiirada horey go-aan uga gaareen oo ah in wax qalab ciidan oo ay ku jiraan dareyska ciidanka aan lagu laga ganacsan karin oo la- qofkii lagu helana ay dembi tahay lagu fulin doonaan ah, dembigaas xasan shirahaye waa waa mahadsan yahay wasiirku waxa way zahra in meeshan ma ahan in dadkan hay-adaha xuquuqda aadanaha u doodahay ay kamid tahay hadda hay-adda human rights watch iyo hay-adda zahro iyo hay-adaha kaleeto ee waddan gudihiisaba joogo waxyaabaha ay soo bandhigaan ma ahan xataa wixii wadanka ka jiray oo dhan waa in yar oo kamida wixii dhacayay marka kooda dhibka laga hortago inuusan meeshan ka dhicin waa dadkan qamaamka ah zahro waxaa kaleta ogaataa inaysan xamar keliya ahayn hargeysa bay ka dhacdaa waxay ka dhacdaa barakacyaal meel kasta ay joogaan garowo bay ka dhacdaa boosaaso bay ka dhacdaa gaalkacyay ka dhacdaa barakacyaasha meel kasta ay joogaan waa dadka ugu nugul bulshada maxaa yeelay qaybaha kaleeta ee dadkaa degan waxay qabaan hiil qabiil ee markaa usoo kulmata haddii gabadhoodii wax la yeelo laakiin dadkan barakacyaasha ah ma qabaan arrintaasi marka waxay noqdaan taarget oo k- kan xun kan qaadka soo cunay kan waalan qof kasta kii qoran watay kulli uu soo wada aada ayagii maxaa yeelay qof difaacaya ayla jirin marka dawladda saan sheegay waxay tahay inaysan yaan marnaba la dhihin waxaan taas baan rabaa inaan maaragtay dawladda aada ugala hadlo marnaba yaan la dhihin waa la- eedo eedo qaldan weeye amba dad darka dareeska bariiska kasta wey gabadhaas amba islaanta ay zahro sheegtay amba dadkii aada waraystay odagii aad waraysatay dadkii uu gabdhihii uu sheegay waxaa nabadgelyadooda inay sugto damaanad ka ah dawladda soomaalida ayaa damaanad ka ah waxaan naga xusuusinay dhegaystayaal in wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi oo jooga magaalada kismaayo uu khadkii taleefonka ka go-ay haddii aynu helno dib ayaan ugu soo biiri doonaa barnaamijkeenna inta uu socdo waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da sahra maxamed axmed bal waxaad ka warantaa arrintan maskaxiyan sida ay u saameyso gabdhaha iyo haweenka marka loo geysto falalkan gobodfalka ah sida hadda ad- walaalkay xasan uu sheegay waa run gabadh soomaaliyeed horta inay subaxii salaada kuu timaado kuma dhahayso waa lay kufsaday waxaa jirta daa- dacaayad waxaa jirta iyaantii gabadhaa la qabsaday oo oo kufsiga ku dhacay ee jiri waa lay kufsaday waxaa layidhi waa beenteed waxay rabtaa inay maraykan aado ay samayso Eh, marka midda aan ku joogo waxay tahay aniga marka hore qof weynaan ahay midda aan badina ay tahay sida xasan sheegay waxaan u malaynayaa waa boqolkiiba laba ama saddex waa intu ka timaado waxaana kusii dhacday hadda markii kiiskan dhacay ee gabadhan iyo ninkeeda maxkamadda laisla geeyey ee ninkeeda la xiray ee iyadoo cunug saarsan maalin kasta imaanayso gabdhihii soomaaliga waxaa ku dhacay wax layidhaha inay aamusaan annaga waxaan diidayn waxay dhaha aamuskaas inuu dhaco waxaan gabadhaas u garab taagnayn oo ninkeeda u ag taagnayn oo maanta odageeda si gooni ugu mahad celinaya maxaa jira gabdho badanaa furiin ku dhacaa gabadhii waxaa wada ka maqan yahay markii la kufsado intu bixi ku yidhahdaa manimaa kufsada ha waa kufuray alxamdulilah shukr bacaan gabadhaan ma dhicin ilmo agoonna way qabtay ilmo odagaan ay ugu dhashan way qabtay ilmaheedii ayadii oo wuxuu la soo garab istaago waa nin soomaaliyeed aan dhihi karo waa ninka u horreeyey waayahay marka waxaan kuu sheega waxaa ogaataa zahra ma jirto haween soomaaliyeed ee dhib aan ku dhicin baahi kastoo jirto wax kastoo jiro waa lay kusidin sahra waxaad sheegtay in gabdhuhu aysan awood u lahayn xishoodka ay qabaan awgeed inay soo saaraan ciddii u geysatay falalkaasi ama ay yidhaahdaanba waana la farxumeeyo waana la dhibaateeye marka adinka ka hayad ahaan sidee baad ku heshaan kiisaska faraha badaneed ii sheegtay inaad ee aruurisaan oo warbixinada aad ka qortaan waxaan ku helnay xagga annaga marka u horreyso waxa shaqada qabto waxa waa haween soomaaliyeed qolo waa baraligal qolo waxa waay sharcigaasay tusaanay dhahaan walaalay dhibkan hadduu kugu dhaca qofka aad taqaanid anaka ku dacwoonayno marka waxaa problemka jiro oo kale waxay tahay waxaa meeshaas la soo jeeda waxaa la n g o yada waxay ku wax ku raadsadaan ee gaalada uma helaan inay tahay war annaga ilaahay aan abuurtay ummad umsidaan nahay gabadh baan soomaaliyeed markay kuu timaado waxa waay maskaxiyana wax uga dhaceen kow maskaxdaydan la tashanaa aan la sheekaysanaa markaan ogaano kadacda kaaraan si u oynayaan u oynayaan marka dambe ay hadlaysaa inta kale waxay kuladaa aniga ma sheegi karin kaaraan documentiga markay sheegaan magaciyo iyo qofkii saddex noo sheegaan aan arkeegi jirinaa waxaa jiri maanta lama hadli karno annagana qoro ma haysano ayagana ma haysato laakiin maalinta ay sharciga soo noolaado oo dhigimaado in markaas ay qofka tegi karto oon cadaaladda loo simaya markaasay noqonaysaa marka arrin yar ma ahan arrin weele ma ahan waa arrin la imaan karo oo cid alla ciddi rabto aan tusi karno stageka la maraayo iyo sida loo maraayo caddeynkeena markii laydin yidhaahdo kale maxaad samaynaysaan ilaan magaalada muqdisho ee qalab casriya iyo dhakhaatiir daqiiqadaasi dhiigga qofka ka ogaan kara falalka noocaasi ee kufsiga inuu dhacay ma jiraan sidee baa lagu xaqiijin karaa marka arrinta qofka hadduu yidhaahdo waa la kufsaday noocyadu waa noocyadu way kala badan yihin waa runtaa zahro hadda cunugeeda sideed sano jirta markii lasoo kufsaday cidma la weydiina dakhtara tiri wiilka hadday joogto cunta dibkaa gaaray maxaad rabaa gabadha markay maalintii la kufsaday intaan toddobaatan laba sac la gaarin haddii dakhtarkaas la geeyo waa la arkayaa dhibka ku dhacay islaan ha noqoto toban cunug ha dhasho ama laba ha dhasho waxaa kaleetoo jirta waxay tahay gabadha gabar weyn oo gabarnimadeeda lagu dheeray iyadana waa la garanaya taas wax loo magaciisaysana ma jirto cadeynta koowaadna waay ooma ku dacwoon karno oon anaga maxkamad la tegi karno markaan kiiska maxkamad geeyayno
waxay tahay arrintu ma ahan kufsi ma dhacayaa mase ma dhacayo ma taagno arrintu haddana ma taagno dawladii qaybaheedii sare ma ka go-an tahay in arrintaan ay ka hortagaan ayagana waa la hayaa waa haa waxay keliya ay tahay marka in loo howlgalo in maaragtay ballankaa ay dawladdu ay gashay go-aankaa ay dawladdu qaadatay in la gaarsiiyo qofkii dhibka uu ku dhacayay ee ku jiray haryihii barakayaasha ah ay kamid tahay xaafadaha la joogay ay kamid tahay furnada hore ee ciidanku ka howlgalaya ay kamid tahay intaas baa la doonayaa waayo xasan Laakiin shire ballanno ballanno meelo fagaaraha laga sheegayo oo la leeyahay waa naga go-an tahay waan ogolnahay waa yeelaynaa keligeed waxba ma tarayso waxaa la doonayaa in dawladdu ay qaadato go-aankaasi oo ay gaarsiisaa qaybaha ugu hooseeya ee cadaaladdu ay ka fusho oo meeshaasi laga arka go-aankii inuu fulay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlaynay warbixinta xadgudubyada kufsiga iyo garaacista isugu jirta ee gabadfallada haweenka lagula kacaya ee ay soo saarta human rights watch ayaynu intaasi kaga gudbaynaa waxaa ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi oo jooga magaalada kismaayo xasan shire sheekh oo ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha afrika iyo weliba sahre maxamed axmed oo iyadu madax ka ah urur haween oo lagu magacaabo s w d c inta aynu ku kulmayna barnaamijkan mid la mida waa sahre cabdi axmed oo idinla sidaa iyo nabadgelyo